harikana raad waa baansan tahay wasaaradda iyo muhiimada dowladda puntland waxa weeyaan dadka dhalinyarada eed la hanto boqolkiiba soomaaliya ama puntlandba waa shan iyo lix waa dhalinyaro dhalinyaradaa kasoo baxday iskuulada jaamacadaha kasoo baxday in shabaabur loo sameeyo xirfado kala duwan la baro shaqooyinkaas oo lagu kala jahaynayo wasaaradaha iyo deegaanka puntland wadaintaas madaxweyne sii daayay waa dhab waxyaalaha uu hadda madaxweynu ka hadlayo waa laba qaybood midna waxa weeyaan falsafada deegaanka ee wasaaraddu ay wado puntland waxa weeyaan shacabka ama dadka reer puntland inay deegaankooda iyagu maamulaan iyagu ka taliyaan iyada wax laga weydiiyo qaabka loo maamulayo dhulka la xidayo dhulka la ilaalinayo dhulka wax laga beerayo dhulka la horumarinayo iyagu inay taladooda yeeshaan iyaga oo abuuraya gudiyo iyo dhalinyaro isku dhafan markaa talad iyaga laga wadaagaya wasaaraduna markaa waxay noqonaysaa waqaybta u dadejinaysa inay hantaan maamulka deegaankooda ah oo wixii farsameen ka baqan ee aanay awoodi karin dadka shacabku ay ka kaaliso hadday beeraha tahay iyo hadday ilaalinta ama dhowrida deegaanka tahay ama kahortaga abaaraha iyo laqabsiga abaaraha marka qaybta waa qaybta ah in looga dagaalamo nafaqadarada waxa la abuuray magaalo mutla oo dhan waxaa wasaaraddu ka abuurtay daad ku shaqeeya full for work cash for work kaas oo ah ku shaqeeya inay deegaankooda maamushaan ilaashadaan oo ageero badan oo faw iyo w f iyo ay la kaashadaan marka dhulkaasna waxaa laga abuuray intaasoo kun oo sida uu sheegay madaxweynuhu dad hooyooyin leh dhalinyaro leh odayaal leh oo ka shaqeeya deegaanka ilaalinteeda iyo beeraha taas oo lala dagaalamayo baahida in la yareeyo qoyska oo qoyskii loo abuuro shaqo uu wax ku qaban karo taas waa way approach ama waa hab gaara dhalinyarada soo qalijisay ee doonaysa inay shaqo abuurto wasaaradda waxaa u qorshaysan inaanu dhalinyarada wixii mashaariicda socda ee wasaaradda ay fulinayso iyo wasaaradda laga howlgeliyo waxaanu abuurinaa barnaamij ah national service ama ushaqeynta qaranka puntland iyada oo ilaa lix bilood saddex bilood ilaa laba lix bilood marka hore saddex fiilka labaadna saddex dhalinyarada lagu kala jahayn doono inay degmooyinka lagu kala qoro oo ay volunteerska soo bilaabaan oo ay shaqada qaranka soo qabtaan iyada oo intaa ay ku dooliyihiin dhaqaalihii ay ku noolaan keliya oo ku noolaashaha loo abuurayo kabacdina markay iyaga oo soo qalijiriyey lix bilood ka soo shaqeeyey deegaanka soo waaya arkay xirfadad u leh shacabkii la shaqeeyey iyo dadkii deegaanka markaa shaqooyinkii ay saa ku galaan oo sidaa shaqooyinkii iyagoo mas-uula oo qaban karaya oo garan kara waa abuuro labadaa abrooj weye shaqa abuurka madaxweyne tilmaamay wasaaradda bolisigeeda ah ee dowladda puntland bolisigeeda ah taasna waa taa ta kale oo iyo xideenada iyo la dagaalanka biyodaniska taasna waxa weeyaan biyaha la xidayo dadku iyagaa maamulanaya iyaga ayaa jahaynaya iyaga ayaa lagu wareejinaya oo gacanta ku haynaysa iyadoo wasaaradda ay ku kalmeerayso la ilaalinayso la dagaatirayso iyagoo weliba iyaga dadka dadweynuhu ay door ka qaadanayaan dagaatirka labadaa abroj ayaa wasaaradda iyo dowladda puntland ay tahay baandeedkooda ama sakarkooda ama bisharka ama haniyadda ay doonayaan inay ku hantaan dhalinyarada iyo shacabka puntland marka tobankan kun shaqaalaha ma wasaaradda keliya ay ku kooban tahay deegaanka mise waa wasaaradaha kale may tobankan kun waxay ku daran tahay wasaaradda deegaanka oo wataa ku sheegay waa qaabka ah dalkao dhan waxa weeyaan deegaanka iyo beeraha dadka ilaalinaya ama ka shaqaynaya ayaa kaasweek waxa la yidhaahdo oo nafaqada lagula dagaalamayo lagu hawlgelinaya taas waa dadka tirada leed oo degmooyinka iyo tuulooyinka ka jira midna waxa weeyaan ta kale ee dhalinyarada sidaasoo kalena wasaaradaha kale ee puntlandna iyadana qaab caynkaas ala wasaaradda shaqada iyo qorshayta iyo wasaaradahaas arrimaha gudaha iyo wasaaradahaas oo dhanjaan sidaas bay u wadaan caafimaadkoo kale wasaaradda cadaalada oo kale iyana barnaamijyadaas kuwa lamid a ayaa iyana ku jihaysan oo ah waxqabadka ama dowladda puntland qorshayaasha u yaala ee wasaaradu fulayaan ee lagula xisaabtamayo maxay dowladdu u qabatay ama dowladdu ka hirgelisay horumarinta ama shaqo abuurinta shacabka puntland waaya marka shaqaalahan tobanka kun kor u dhaafaya ma kuwa hadda la qorayaba mise waa waaba la qoray oo ja waa la diiwaangeliyey way howlgelayaan
shaqaalahan waa shaqaa hadda orida diiwaangasano oo hawlgala oo degmooyinka iyo tuulooyinka shaqaalaha familiga waa qoysaska oo dhalinyarada le oo odayaasha le oo shaqaynaya kuwa shaqayn kara iyo kuwa shaqaynaya oo loogu talagalay in nafaqadarada lagula dagaalamo saboolnimada lagula dagaalamo iyadoo haddana ay dul socoto in beerihii kal loogu qaado xoolihii kal loogu qaado kalumaysiga kal loogu qaado waa deegaamada shaqooyinka socda oo joogta ah weeyaan waa in wasaaradda wado waa in la wado hay-ado iyo ama abuurka oo ah shaqaalaha dhalinyarada ee xoogga ay aqoonta leh iyana abrojka lagu hanayo iyana waa waa mid garab socota weeyaan marka sidee lagu soo xulay wasiir qaabkee loo maray xulistooda dadku dee xuluso waa degaan degaan walba waa la tegayaa dadka maxay qabsan karaan maxaa lagu jahay karaa waa deegaanka ilaalinta deegaanka waa dagaalamka xaalabka xirooyin xirmooyinka la xirayo dadku ayaa la hawlgelinaya oo dadku deegaankooda joogaan deegaan waliba dadka jooga weeye wax ma aha dadka danyarta ah ee la doonayo inaanay lagala dagaalamaya gaajada la doonayo inay ku filaadaan laga hawlgelinaya deegaan deegaan baa loo hawlgelinaya dadka soo ururayo dee laga shaqo gelinayo maaha deegaan walba taladiisi iyo maamulkiisi isagaa leh taas ayaa lagu kabayaa in shaqo abuur loo abuuro oo deegaanka in ilaashado waaya wasiir wax kasta waxay u baahan yihiin budget iyo dhaqaale lagu dhaqaajiyo marka dhaqaalaha ama mashruucan lagu shaqo abuurka loogu sameynayo dhinaca deegaanka wasaaradda ee wado mushaharka shaqaalahan intaa la eg xaggee laga keenaya inagoo ognahay miisaaniyadda puntland mahayada ayaa la kaashanaysaan mise dowladda ayaa bixinaysa
ninkiiba aan hadyar ku yara saxo shaqaaluhu waa laba nooc dadkana waa council work waa dad hay-ado hay-adada kaashanaysa wasaaraddu oo ku shaqa abuur lagu sameynayso si dhaqaalaha noloshooda kor loogu qaado waa dad waxay qaadanayaan waa wax kooban waa wax degaanka la xidhiidha ta kalena waxa weeyaan shaqada wasaaradda iyo shaqaalaha aqoonta leh oo la abuurayo oo qaabka kuwa ay wasaaradda ka shaqeeya kuwa shaqada la gelinayo volunteerska taasina waa qeyb kale oo iyana waxaa laga hirtamayaa dhaqaalaha kobcinta dowladda cusubin soo kabco iyo hay-adadaa jira ee la shaqeeya wasaaradda sida weel baanka iyo africa development bank iyo mashaariicda caynkaasa hay-ada la wadaa ayay ka imanaysaa shaqada kale abuurka laga loo abuuraya